aynu ku horreyne maanta waxaa soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka soomaaliyeed xilli hay-adaha waxbarashada waddanka ka jira ay saameeyeen colaadaha dalka ka jira madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay munaasabad lagu maamuusayay maalinta macalinka soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay miisaaniyadda sanadka soo socda si loo kordhiyo macalimiinta la tababarayo warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey maalinta macalinka soomaaliyeed ee koo iyo labaatanka noofembar taasoo lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda ayaa intii ay socotay waxa looga hadlay mudnaanta ay leedahay maalinta macalinka iyo duruufaha wakhtigan ku xayn daaban macalinka soomaaliyeed wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdulqaadir oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey culaysadii uu la kulmay markii loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan la wadaagayaa marka hore macallimiinta soomaaliyeed hambalyada aan u dirayo iyaga iyo qoysaskooda iyo carruurtooda iyo ardaydooda iyo saaxiibadood maalintan qiimaha badan ee aan ku xusuusanayno macnaha uu macallinku leeyahay iyo qadarinta uu inaga mudan yahay markii aan wasaaradda tegey culaysyada aan fiiriyey inta ay la egyihiin waxaanba ku sigtay inaan isaga cararo laakiin go-aan waxaan ku gaaray anigoo kaashanayo xukuumaddeenna bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada soomaaliyeed in la wajaho mushkiladda dhabta ah ee ina haysato sababtoo ah jid aan waxbarasho ahayn oo aan dhibaatada ooga bixi karno haba yaraatee inaysan jirin ayaanu xaqiiqsanay waxaa aada u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar boqolkiiba soddon waxaa aada u yar inta macallin ee tababaran oo ka yar iyaguna boqolkiiba soddon waxaa aada u yar fursadaha dadkeennu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday xaaladaha adag ee uu ku shaqeeyo macalinka soomaaliyeed macalinka waxaa laga yaabaa standardskii adduunyada ay macalinimada ay u deganayd inaanan dalkeena una ka jirin oo laga yaabaa adduunyada inay tahay labaatan arday ayuu macalinku waxbari karaa annaga markii noogu ficneed afartan shan arday ayuu macalinku waxbari jiray waxaa la yidhaahdaa afqaraad lagu yidhahda student staff ratio yani halkii macallin meeqa arday waa macalinka meesha energygiisa full ku yahay focuskiisa uu ku buuxo inay ardadu yar tahay si uu arday kasta wakti u siiyo ula ula istaago ula fadhiisto u tago waxeeyo warqadihiisa u aqriyo ku noqnoqdo laakiin sida ustaad saxan uu sheegay siddeetan arday marka lagu dhiiba lagu yidhaha imtixaanka maadadaada dhigtahay siddeetan arday soo sax ama boqol iyo labaatan arday soo sax oo cashar usoo diyaari oo maxa qiimeyn kale u samee oo akhlaaqdooda iyo edabtooda iyo waxooda qiimee howl aada iyo aada u ballaaran oo culus oo qofka bini aadamka ee maskaxda ka shaqeeya weliba ku culus waayo macallinku maskaxdu ka shaqeeya murqaha kama shaqeeyo ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu intii ay awooddo ay garab istaagi doonto macallimiinta soomaaliyeed budgetka sanadkan cusub ee soo socda dowladda ay disatay lacagtiisa kor ayaa wasaaradda tacliinta budgetkeeda koraa loo qaaday waxaa loogu qaadayna shaqaalo rayida iyo magaciisii in lagu qoro maahana macallin in lagu qoraa loogu qaaday macallin muddo usbuuc laba usbuuc gudahooda shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadirba waxaa ka furmi doona tababar macallin macallimiin cusub oo la tababarayo ama kuwii hore shaqada ugu jira oo dib loo tababarayo saddex kun oo macallin in la tababaraan rabnaa shaqaalaha dawladda wixii tababar macallinnimo qabo ee meelo kale ka shaqeeyana in ay wasaaradda tacliinta dib loogu soo celiyo shaqaale wasaaradda tacliinta ay macallimiin inay noqdaan weliba khaasatan iyo maamulayaal iyo yaan rabnaa si macalinka tirada macalimiinta ee dalka ka jirta ay kor ugu kacdo macalimiintaasi waxaan rabnaa iskuulaadka dowladda public schools inay dhigto
koo iyo labaatankii novembar kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ayaa markii ugu horreysay loo asteeyey in maalintani ay noqoto maalinta macalinka soomaaliyeed taasoo sannad waliba la xuso maanta oo kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho